بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul liimaan sheekh maxamed cabdilwaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharixii sheekh saalex bin cabdilcasiis ibn maxamed ibn ibraahim al sheekh waxaan ku jirnay baabkii saddexaad baabu qowli illaahi subxaanahu watacaala wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi waalardu jamiican qabdathu yowma alqiyaama alaaya waxaan soo gaarnay xadiidkii lix iyo soddonaad وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله أبو هريرة waxaa laga wariyey allah ka raali noqdee oo uu ka warinaya rasuulka sal ه ly slm in rasuulku yihi sal ه ly slm qaala allahu alla wuxuu yihi marka waa xadiid qudsi kadabani ibnu aadama ibnu aadam baa ibeeniyey walam yakun lahu dalik taasna xaq uma laha washatamanii ibnu aadam baa i caayay walam yakun lahu dalika taasuna marnaba maarata munaasib uma ahayn xaqna uma lahayn fa amaa takdiibuhu iyaaya beeninta uu i beeniyey maxay tahay waa fa qowluhu hadalkiisi uu yidhi lan yuciidanii kamaa bada'anii alla isoo celin maayo sidii uu markii hore ii abuuro ii bilaabay walaysa awalu lkhalqi biahwana calaya min icaadatih alla wuxuu yidhi khalqiga kiisii horreeyey oo bilowgii hore ah ma ahan mid aniga iiga fudud min icaadatihi inaan qofka soo celiyo oo caada ahaan dadku waxayba yaqaanaan waxa dambeeyaa ka sahlan wixii hore wa amaa shatmuhu iyaaya caayda uu icaayey maxay tahay waa fa qowluhu hadalkii uu yidhi ittakhada allaahu walada alle ayaa walad samaystay wa ana alaxadu samad aniguna waxaan ahay allihii keliga ahaa ee samadka ahaa macaani fara badan ayaa lagu fasiray macaanidaas waxaa ka mid ah hadalkii cikrimo ibnu cabaas ka wariyey aladii yasmudu alkhalqu ilayhi fii xawaa'ijihim wa masaa'ilihim waa midka khalqigu ay u qasdaan ay ula qasdaan danahooda iyo baahiyadooda iyo su-aalahooda ibnu cabaas wuxuu yidhi riwaayada ibn abi talxa asayidu kaamilu sifaat waa midka sayidka ah ee tilmaamihiisuna dhammaystiran yihiin ibnu cabaas sidoo kale waxaa laga wariyey iyo mujaahid iyo xasanulbasri iyo saciid ibnu jubayr alladii laa jawfa lahu ee aan guda lahayn khalqiga maaragtay badankoodu jawfay leeyihiin xasan iyo qataada waxaa laga wariyey inay yidhaahdeen huwa albaaqi bacda khalqih waa midka hara marka khalqigiisu uu baaba'o kadib dabare isagu wuxuu rajaxay in asamad laga wado asayid aladii yusmadu ilayhi aladii laa axada fowqahu waa midka sayidka ah ee loo qasdo wax ka sarreeyaan aanay jirin abulqaasim atabaraani wuxuu leeyahay isagu wa kullu haadihi sayixatun macaanidaas la sheegay ee salafka laga wariyey dhammaan waa wada sax wahiya sifaatu rabbina waana tilmaamihii rabbigeen wa huwa aladii yusmadu ilayhi kada iyo markaasuu u tixay xoogaa ibnu kathiir baa ka soo naqliyey ibnu kathiir baa ka soo naqliyey lam alid walam uulad yaa alla uu yidhi mana aana dhalin wax ma aana dhalin anigana ima dhalin walam yakun lii kufu-an axad wax aniga ishabahana ma jiro oo mid shabiiha malihi wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku jirta can ibn cabaas laga wariyey radi allahu canhuma oo isla xadiidka ah wa amaa shatmuhu iyaaya caayadda uu caayayo miya fa qowluhu waa hadalka uu yiri lii aniga waladun walad baa macnaha ala leeyahay fa subxaanii waa aan ka nasahanahay yo alla uu leeyahay waa aan ka hufanahay an attakhida saaxibatan inaan saaxibad yeesho aw waladan ama walad aan samaysto rawahu lbukhaari bukhaari baa xadiidkaa wariyey shaarixu wuxuu leeyahay labadan xadiid waxaa ku jira weynida sabarka alleh uu alla u dulqaato khaladaadka addoommadiisa ka soo fula iyo waxay isaga u tiirinayaan magacyada allana waxaa ka mid ah assabuuru kii sabarka badnaa oo sabirkiisu uu aada u weyn yahay uu u sabraayo wax addoommadiisa ka ahaaday iyo inay maaragtay bannaanka la soo istaagaan inay alle cibaadadiisa wax kale la wadaajiyaan iyo arrimo kale oo gef ah sidoo kale ay beeniyaan alle ay beeniyaan sidoo kale inay allaah ku beeniyaan wixii uu khabray isaga oo uu sheegay iyo wixii rusushu ay alle xaggiisa ka keeneen magacyada alle waxaa ka mid ah assabuuru kii sabarka badnaa waxaana lagu fasiray inuu yahay midka sabarkiisu uu weyn yahay uu u dulqaadanayo waxa addoommadiisa ka soo fula oo ay samaynayaan iyo bannaanka ay la soo istaagaan shirki iyo oo cibaadadiisa ay wax kale la wadaajiyaan iyo waxyaabo kale alle oo lagu beeniyo wixii uu noo sheegay iyo wixii rusushiisu ay alle nooga keeneen shaki kuma jiro in arrinkaas uu yahay waxyaabaha ugu waaweyn oo tusinaya inaan alle la weynayn weynayntii uu mudnaa marka mithaal buu sheegay allah oo wuxuu yidhi faama takdiibuhu iyaaya faqowluhu lan yuciidanii kamaa badaanii walaysa awalu lkhalqi biahwan calaya min caadatihi marka beenin waayo taasi marka inuu yidhaahdo alla isoo celin maayo siduu marka hore uu iisoo ii bilaabay waa beenin alla la beeniyey ee haddee beenintu way badan tahay laakiin waa beenin macnaha nooc aada maaragta u weyn alle qowlkiisa uu yidhi wa amaa shatmuhu iyaaya faqowluhu ittakhada allahu waladan cayda uu icaaya aniga waa marka uu leeyahay addoonku alla wuxuu samaystay walad marka in alle lagu sheego inuu samaystay saaxibad sidoo kale in alle la yidhaahdo walad buu leeyahay waa cay sababtoo cayda macnaheedu waa maxay waa xaqi uu lahaa oo laga duudsiiyo oo laga nuqsaamiyo allah marka waa hoos u dhigid in allah walad lagu sheego saaxibadna loo tiiriyo waa hoos u dhigid alla hoos loo dhigay iyo maaragtay nuqsaan lagu sheegay maxaa yeelay alle hodan buu ka yahay makhluuqaadka oo dhan hodanna wuxuu ka yahay inuu saaxibad samaysto ama walad samaysto sida alle uu yidhi in kullu man fi samaawaati waalardi ilaa aati araxmaani cabda macnaha waxaa la sheegay inay allaah walad u magacaabeen oo walad buu leeya ay yidhaahdeen markaasaa alla wuxuu yihi laqad ji'tum shay-an idda takaadu asamaawaatu yatafatarna minhu watanshaqu alardu watakhiru aljibaalu hadda an dacuu lilraxmaani walada waa ka yacni samaawaadkii baaba maaragta burburi tegay inay allaah walad u tiiriyeen oo walad buu samaystay ay yidhahdeen wamaa yenbagii lilraxmaani an yatakhida walada in kullu man fi samaawaati waalardi marka waatan aha yacni samaawaadkii ardada waxa ku jira dhammaantood ma ahan ilaa waa un kuwo alla u imaanaya iyagoo alla u khuduucsan oo addoommo u ah maalinka qiyaamaha laqad axsaahum wacaddahum cadda alla waa uu koobay waana u tirsan yihiin allo cadadka ay gaaraan dhammaantood iyo maaragtay mid ayaga ka mid ah wax ka qarsoon alla ma jiraan wa kulluhum mid kastoo ayaga ka midana aatiihi allu u imaan yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada fardan isagoo keli ah oo aan xoolowadan oo aan xoolo wadan wax u gargaaraya oo cadaabkii alle ka celinayana aanay jirin marka been abuurasho waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid a in la yidhaahdo alla wuxuu samaystay saaxibad bal waxuusan alla isagu iska sheegin oo lagu sheegaayo ma dulmi ka weyn baa jira ama la yidhaahdo walad buu alla maaragtay leeyahay ama la yidhaahdo rabbinimadii baa lala wadaagaa abuuritaankii ama mulkigii iyo tasarufkii iyo maamulkii ama cibaadadii baa lala wadaagaa in la yidhaahdo intuba waa dulmi kii ugu weynaa iyo been abuurkii ugu weynaa qofkii marka waxaas la yimaadana alla waa uu caayay caay aada u weyn buu caayay sidaa darteed qofka muuminka ahi qalbigiisa waxaa ka buuxa nacayb uu necab yahay qofka mushrigaa ee cibaadada alle wax kale la wadaajiya maxaa yeelay kaa mushrigka ahi alle ayuu caayay marka mushriku si kastuu adduunye u haysto si kastuu maaragtay adduunye nicmadeed uu u gaaray iyo xoolo kastuu haysto waad necbaanaysaa xataa hadduu waxyaaba wanaagsan sameeyo adduunyada oo dadku ay ka faa'iidaystaan waxaa loo nacayaa waxa qalbigiisa ka buuxa oo qalbigiisa uu kulansaday oo ruuxdiisa ku jira ee ah caydi alle iyo naciibka alle uu necab yahay allana waa mid sabar badan dhibka addoommada waa uu maqlaa caydooduu maqlaa haddana waa uu u sabraaya waa uu u dulqaadanaya nabiyullahi ibraahim wuxuu u duceeyey kuwii wanaagsanaa markaasu alle wuxuu yidhi waman kafara qofkii gaalooba fa umaticuhu qaliilan wax yar ayaan u raaxaynayaa yaa alla uu yidhi suma ataruhu ilaa cadaabi annaari wa bi'sa almasiir waxaan u dhibgelinayaa cadaabkii naarta meel loo ahaadana iyada ugu xun sidaa darteed qofka mu'minka ahi wuxuu qalbigiisa ka helayaa nacayb uu nacab yahay mushriga maxaa yeelay kan mushriga ahi allah ayuu caayay haddii maalan qof uu qof caayo waa uu necbaan lahaa bal ka waran qof caynaya rabbigii khaaliqa ahaa ee kownkan o dhan isagu abuurtay haddii qof uu caayo aabbaha qof kale oo aabbayaalkiis iyo awowyaalkiis uu caayo ama asagaba uu caayo qofkii toos u caayo oo uu maaragtay hoos u dhigo aad buu u nici lahaa waxaana dhici kartaba in dhibaato fara badani ka dhex dhacdo labadooda kan wax caayay iyo kan la caayay sababtuna waa maxay nafta bani aadamku waxa ay maaragtay ku tilmaaman tahay badanaa oo ah inay xaqeeda ku dheganaato oo aanay ka tanaasulin bal ka waran qofkii marka alla caaya sidaa darteed naciib kale necab yahay mushriga wuxuu ku taagan yahay naciib kale necab yahay qofkii allah caaya sidoo kale qofkii mubtadica ahaa ee diinta waxaan ka mid ahin ku soo daray oo diin ka dhigaya yacnii naciib kale necab yahay iyaduna waxay ku dhisan tahay naciib kale necab yahay qofkii sheegtaa in nebiyullaahi moxamed sala allahu alay wasalam uusan soo gaarsiintii diinka dad kale soo gaarsiinayay aanu dhammaystirin sida imaam maalik uu yidhi man axdata fii hadi lummati ummaddan qofkii bidca ka dhex sameeya shay-an soo darrisiiya lam yakun calayhi salafuhaa salafku aanay ku taagnayn oo dariiq u ahayn faqad zacama qofkaas wuxuu sheegtay anna rasuula allahi sala alla ly slam khaana risaala in rasuulka alleh sala allahu alay slam uu risaaladii loo soo dhiibay khiyaanay shiikha shaarixa marka wuxuu leeyahay shaki kuma jiro in hadalkaa imaam maalik uu ku dhisan yahay towxiid iyo sunno haddaba naciibka la nacayo qofka mushriga ah ee cibaadada alla duulka lala wadaajiya iyo ahlubidaca naciibka la nacayo maaha wax maaragtay wax nafta isaga soo dhacdhacaya iyo maaha iyo wax dadku isa isaga jecel yihin iyo maaha ee waxa loo nacayo waa wax meesha ku jira maxaa yeelay waxay la collaytameen allaah hadday rabaan yaysa is ogaanin iyagu allah bay la collaytameen rasuulkiisii sal alla ly slam yay la collaytameen haba sheegtaan inay jecel yihiine dhab ahaantii qofkii bidca la yimaada oo bidca soo darrisiiya oo dadkii bidca ugu yeera qofkaasi rasuulka alla sal ly slam cadow buu u yahay sababtoo ah alla wuxuu ku yiri rasuulka sal ly slam alyowma ya-isa aladiina kafaruu min diinikum maanta ayay gaaladii ka quusteen diintiinnii falaa takhshawhum ha ka cabsanina wakshawni aniga keliya iga baqa oo macnaha diinkii waa uu xoogaystay alyowma akmaltu lakum diinakum maanta ayaan diinkiinni idiin dhammaystirayaa alla uu yidhi wa atmamtu calaykum nicmatii oo nicmadayda aan idiin dhammaystiray wa radiitu lakum alislaama diina oo aan islaamkiina diin ahaan idinkaga raali noqday marka qofkii la yimaada wax cusub ou diin ku soo daraayo qofkaas waa qof sheegtay inaan diinkana loo dhammaystirin halkan alla uu yidhi subxaanii yacni nafteydan ka hufayaa waay wax alla wixii nuqsaan ah sababtoo caydu waa uu banbixid loo banbaxay naqaa'is alla lagu sheegaayo alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala camaa yaquuluuna culuwan kabiira alla waa uu ka hufan yahay waana ka sarreeyaa waxa ay ku hadlaayaan sarrayn aada u weyn subxaanallah marka hadaad tidhaahdo allaan hufay waaye yacni dhammaan tilmaamihii nuqsaanta ayaan alle ka hufay xadiidka sideed iyo soddonaad walahumaa aydan waxay ka wariyeen bukhaari iyo muslim abuu hurayra qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal sl rsulka alle wuxuu yidhi qaala allahu caza wajalla kanina waa xadiis qudsi isaguna alla wuxuu yidhi yu-diini ibnu aadama waxa ay dhibaayaa ibnu aadam baa idhibaaya yasubu dahra wuxuu caayaa dahrigii zamankii wa ana dahru anigaana zamankii ah maadaama aan anigu zamankii maamulaayo zamanka haddii la caayo anaa leecaayo waay biyadii alamru arrinku aniga gacantaydu ku jiraaba alla yidhi uqallibu alleyla waannahaar habeenkii iyo maalinkiiba anaa gedgediya zamankii oo la caayo waxay u noqonaysaa cayda allihii gegedinaayey dahriga dahriga marka yaa maamula allah baa maamula cayda xaggee u noqota marka allihii maamulaya marka zamanka qofkii hadduu dahrigii caayo allah buu caayey hadduu qofku yidhahdo war maalmahani wax xikmada kuma socdaan way iska yimaadaan way iska tagaan ama wuxuu leeyahay waxbay maaragtay ay bixiyaan waxna waa qaataan laakiin si indhala-aanah iyo waxaas dhan ku socdaan marka dahrigii yuu maaragtay wax ka sheegayaa oo uu hoos u dhigayaa marka waxay u dhuranaysaa oo natiijadu noqonaysaa allah oo la caayay sababtoo ah zamanku waa makhluuq alla uu abuurtay allana uu gegediyo sida uu doono uu u gegediyo meeshan alla uu yidhi waana dahru macnaheedu ma aha in dahrigu uu ka mid yahay magacyada alle ee waxaa laga wadaa in qofkaasi caydii uu dahriga caayay ay isu beddesha cay uu allah caayay haddii marka dahrigi la caayo isagoon mudnayn caaydaas sababto waa wax la maamulo caydi marka waxay u noqotay allah baa marka loo jeediye caydi dhibkiina allah baa maaragtay lala qaabilay waxaa munaasaba in la ogaado in maalmaha tilmaanta lagu tilmaamaayo xumaan iyo baas inay leeyihiin iyo madow yihiin iyo ma garate waa mugdi iyo wax la mid ah haddii loola jeedo addoonkii ficilkiisii iyo maaragtay wax asaga ku dhacaaya dulmi uu sameeyey iyo wax noocaas oo kale ah in asagii lagu cadaabayo taasi marka ma noqonayso dahrigii oo lacaayo noqon mayso haddii la yidhaahdo yowmu naxsin iyo hada yowmun aswad iyo maalmo mugdiya ma garatay iyo sanad mugdiya iyo wax noocaas oo kale ah sababto waa taasi waa tilmaan la tilmaamayo dad dhib ku dhacay macsi ay sameeyeen iyo wax noocaas oo kale darteed ee caay ma aha waxaa uun laga wadaa dadkii waxaasu ay ku dhaceen alla wuxuu yidhi innaa arsalnaa calayhim riixan sarsaran fii yowmi naxsin mustamir waa sida alla uu yidhi innaa arsalnaa calayhim riixan sarsaran fii yowmi naxsin mustamir reer thamuud waxaan ku soo dirnay dabayl xoog leh oo qabow badan oo qaylo badan tilmaamahaas yacni salafkii qaar ka mid ahaa qaarba mid ku fasiray ibnu kathiirna wuxuu leeyahay tilmaamahaas o dhanba dabayshaas way leedahay fii yowmi naxsin mustamir maalin baaseed oo haddana baaskaas uu yahay mid ku daa'imay ileen cadaabkii adduunyo iyo cadaabkii aakhiro yaa isqabsadaya marka adduunku lagu cadaabay kaasay ku dhinteen cadaabkii aakhirana way galeen marka wax isku isku xiga buu noqda oo isla socda iyo sida alle uu yidhi fa arsalnaa calayhim riixan sarsara reer tamuud waxaan ku soo dirnay dabayl qabow badan oo qaylo badan oo xoog badan fii ayaami naxisaatinna soconaysa maalmo maaragtay baaseed waa siddeed maalin oo iyaga u xun marka maalmihii oo lagu tilmaamo naxsi yani baas iyo xumi iyo mugdi iyo madow iyo wax noocaas oo kale ah waxaa loola jeedaa buu leeyahy shaarixu qofkii warkaa ku hadlay waxaa loola jeedaa buu leeyahy shaarixu qofkii dhibku uu ku dhacay ile isagaa le maaragtay naxsi bay ii tahay maanta iyo wax noocaas oo kale ah laakiin shar alle looma tiiriyo sharta alle looma tiiriyo ee waxaa loo tiirin karaa addoonkii marka maalinku wuxuu noqonayaa mid baas leh haddii loo fiirsho addoonkii maalin xun buu noqonayaa haddii addoonka loo fiirsho saas marka tusaalaayaalkaas ku wad wabillahi towfiiq